asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kulan wanaagsan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga ee raadi haysnay magacaygu waa daxsiis xasan mucalin toddobaadkan barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaageeraadii haysanaay waxaan kusoo qaadan doonaa baaq nabadeed oo loo diray beelo walaalo ah oo ku dagaalamaya xadka kala qeybiya gobolada shabeellada dhexe iyo hiiraan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka shabeellada dhexe oo shir nabadeed isugu yimid magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ayaa baaqa nabadeed u diray beelaha walaalaha ay ku dagaalamaya xadka u dhexeeya gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa faray beelaha inay xabadda joojiyaan islamarkaana sida dhaqsiyaha badan ay ku qaataan nabadda wixii dhexdooda yaalana ay isxaliyaan qaar ka mid ah odayaashan oo la hadlay warbaahinta ayaa baaqani nabadeed u diray beelaha walaalaha ah ee iminka ku dagaalamaya xadka u dhexeeya shabeellada dhexe iyo hiiraan
dadka walaalaha ee oo diriska e oo ku dagaalamaayo zoono xadka hiiraan iyo shabeellaha dhexe waa dad aan dhexdooda aan laga dhalanin dad isla dhashtay waayo isku deegaana iyo hir shabeelle isle eh wax badnaan soo jeedinay baaq waxbadna lagu naasnuugay waxaan jecelnahay haddiina odayaalkii gobolka shabeellaha dhexe oo ku abtirsanaya hir shabeelle inay xabadda joojiyaan odayaalaan nahay hoggaan madaxweyne hirshabeellaan leenahay siyaasiyiinaan leenahay waxaan leenahay baarlamaanaan leenahay inaan iskugu tagno oo aan iskugu tagno miiska wada hadalka waxaan baaq dheer u soo jeedaynaa inay xabaddaas la joojiyo wixii markaas dadkaas walaalaha ee u dhexdooda yaalna wada hadal aan ku dhammayno odayaalkii shabeellaha dhex haddii ana intaasaan soo jeedaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu maanta baaqaayno wuxuu ku wajahan yahay walaalaha ku dagaalaayo xadka hiiraan iyo shabeellaha dhexe dagaalkoodana ou soo noqnoqday ou daba dheeraaday walaalayaalow waxaan idin leennahay ilaahaa meesha idinku beeray ilaahaa idinku abuuray ced ced qaxi karta ma jirto weligiinna kala guuri maysiin colaadna faa'iida ma leh colaadna faa'iida ma leh nabadaa faa'iida leh colaad wiilaa ku dhinto nabadna wiilaa ku dhasho waxaan idinkugu baaqaynaa oo idinka codsanaynaa walaalayaalow afgaal iyo xawaadlow dad abti iyo eysinnahaad tihiin dad wada dhashaad tihiin dadan kala maarminaad tihiin waxaan leennahay dagaalkaas ha la joojiyo waxaan ku baaqaynaa ha la joojiyo war wiilka dhimanaaya ha loo turo wiilka dhimanaaya ha loo turo xaqdarrada ku dhimanaayo galdarrada ku dhimanaayo dhulkaan wiilka wiilashaad iska laaynaysaan moogiya dhulka sidiisuu wa allah wakhtigii hore iyo ilaa hadda saa diris u ahadaanaan diris u ahaanaysa laakiin wiilashahaas ka laaynina war ha isu wiil tirinaha war ha is beergoynaha beergoys waaya habar ha wiil tirinaha ilmaha agoontaynaha walaalayaalow waa codsi waxaan nahay odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe dadkii aad ka soo jeedeen amba idinla dhashay ayaan nahay waxaan idinkugu baaqaynaa dagaalka joojiya dagaalka joojiya dagaalka joojiya ilaahay ka cabsada naf bini'aadan oo la gooyo wax ka weyn oo dembi la galoo ka weyn ma jirto naf bini'aadan oo la gooyo dembi la galoo ka weyn ma jirto war naftaan aad goynaysay joojiya oo haqdarrada aad ku goynaysaan
marka hore waxaan salaamaya odayaasha dhaqanka gobolka shabeellada dhexe halkaan maanta isugu yimid waxaan ku salaamaya salaatu wasalaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdu salaam maanta waxaan baaq u jeedaynaa dadka walaalaha ahaa oo ka soo jeeda labada beelood oo xawaadlay afgaan ee ku dagaalamaya deegaanka ceelbaraf iyo jaalaqsi aad iyo baa dhulka u dhexeeya ku dagaalamaayo waxaan ugu baaqaynaa baaq nabadeedan ugu baaqaynaa baaq islaamniman ugu baaqaynaa miid ehelniman ugu baaqaynaa waxaan leenaha walaalayaalow dagaalka la joojiyo dadka diris waaye deegaan waaye waa in abtay in eeddo waaye walaalo waaye la kala guuri maa meel la kala aadi maa la kala sika maa beriga ninkaad disha fogtu waa isgarab tirtada isgarab tirtay aakhirna cadaabkeeday leedahay dagaalka la joojiyo labada dhinacba baaq odayaasha ay soo jeedihayaan oo culamaa udiinka ay soo jeedihayaan ha qaataano dadka waxaa waaye xilliga jaahiliyada oo laguma jiro dadka hadda cilmiyay leeyihiin ilaahay wuxuu yidhaa ku filanoo naf muslima ninkii gooyo man qatala mu'minan mutacamida fa jazaa'u jahannama aayadda dhahayso ayaa baaq ugu filan ilaahay wuxuu yidhi qofkii naf muslima gooyso aakhire waxay leedahay naaru jahannama ay leedahay khaalidiina fiiha waana ku waaraysa haa u taal meesha maadaama ninkaad biriga bishan isgarab tirtay foogtan aakhire lagu cadaabaayo ood cilmigaas leedahay aysan jaahilnimo aysan ku hayn waxaa roon inaad ku xisaabtanto adduunye aakhire waa kala badan yihiin ninkaad biriga disho waxaad ka dambeehayso waa toban sano amba wax ka hoosaa ka dambeeya kabacdi waa ka daba tegee maalinta aakhir waa lagu su'aalaa dhiiggiisa waa lagu su'aalaa waxaan ku jira ma aqaanad leedahay xadiis kaleo nabiga oo uu yidhi ninkii casabanimo ku dhinto dhaxdayna oo yaa iyo hir hebelo ku dhinta naga mid maaha uu yidhi meelou yaallaa oo haddana nabiga naga mid maahina uu ninka casabanimo ku dhinto iyo hir hebelo ku dhinto qabiil ku dhinto wax meesha la isugu dilaana yaa hir hebel naga raaynin yaa iyo hir hebelo waaye marka waxaan biri maalinta aakhir wax kugu taraynin birigana isku garab tiraysa adiga aakhir lagu cadaabaayo waalayaalow ha laga yaallo ha laga leexdo waa la miir qabaa dadka jaahilnimada hor laguma jiro baaq odayaasha ay soo jeedaayaan oo hala kala badbaado ayahe ha la qaato ilaahay ha looga boqo culmaa udiinka oo degmooyinkaas joogo amba dadkan ku abtirsadaanne inay baaq badan jeediyaan waa ka codsaynaa duubka dhaqanka oo labada dhinac ka soo jeeda inay sarkaamakan waa ka codsaynaa madaxda dowladda hirshabelle iyo dowladda federaalka naftarkooda wixii talaahay ka geysan karaan ama wixii awood ciidan ka geysan karaan inay ka geysaan sidakaas lagu kala joojiyo ayagana waa ka codsanaynaa baaqaas maanta aan soo jeedayna baaq nabadeed waaye baaqaas nabadda in la qaataan jecelnahay dadkii inay isdhaafaan aan jecelnahay inta dhimatana waxaa leena lagu naxariistaa leena wixii horu dhintana allahu naxariisto walow si walbay ku dhintoona xumaanaba allahu naxariisto wixii dambeeyana aan caynsanno kuwa hadda dhaawaca gaaran allah booga dhayo kuwa dambeeya hala caynsho dhiiga hala caynsho walaalnimada hala ilaalsho dhiiga muslimka ma bannaana ninkaad biriga dishay biri ka maarmi maysid aakhire cadaabkooga uu leeyahay waa alkaa dishay baaqayna saasaan ku soo koobaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
bismi illaahi raxmaan raxiim odayaalka nabadoonnada ee ka soo jeeda hirshabeelle gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe ee jawhar iyo waxgaradka oo dadka dagaalamaya ka damqanaayo waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
salaan ka dib dadka walaalaha e oo diriska e oo ku dagaalamaayo zoono xadka hiiraan iyo shabeellaha dhexe waa dad aan dhexdooda aan laga dhalanin dad isla dhashtay waayo isku deegaana iyo hirshabeelle isle eh wax badanaan soo jeedinay baaq waxbana lagu naasnuugay waxaan jecelnahay haddii odayaalkii gobolka shabeellaha dhexe oo ku abtirsanaya hirshabeelle inay xabadda joojiyaan odayaalaan nahay hoggaan madaxweyne hirshabeellaan leenahay siyaasiyiinaan leenahay waxaan leenahay baarlamaanaan leenahay inaan iskugu tagno oo aan iskugu tagno miiska wada hadalka waxaan baaq dheer u soo jeedaynaa inay xabaddaas la joojiyo wixii markaas dadkaas walaalaha ee u dhexdooda yaalna wadahadal aan ku dhammayno odayaalkii shabeellaha dhex haddii ana intaasaan soo jeedaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله maanta waxaa meeshaan isugu nimid annagoo ah odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan hirshabeelle anigoo ah magacayda maxamed xasan jaaki oo loo yaqaano macaaney waxaa baaq nabadeed u jiidahaynaa biiraha walaalaha ah ee gudirida gobolka shabeellaha dhexe iyo hiiraan inta u dhexayso oo la yidhaahdo ceelborof iyo tardo inta u dhaxayso ku diriraaya walaalayaalow waxaan leenahay dagaal wiil baa ku dhintamaan wiil kuba dhasho dagaalka joojiya nabadda qaata wax kastaba waxay u baahan yihiin in laga hadlo oo laysugu yimaado miiska walaalka laysku yimaado ayay ku fiican yihiin marka qori waa laga soo daaray walaaltinimo iyo macnaha in la kala maato oo waxaasa dhibaato ee timaado iyo kala maasha ayay leedahay maane wax kale ay leedahay ma laha marka waxaan leeyahay caqliga ha taliyo ku soo noqda miiska wada hadalka ilaahay ka cabsada maanta waa adduunyo berrina waa aaqaro marka walaalka haddaad disho garabkaagana waa goysay tii aaqarana meel meel gaar ah kugu qoran tahay marka waxaan rabaa waa kaa dhimi oo kugu dhimi waayo marka dadka ninka haddaad dishana walaalka ha dishay hadduu isku dilino walaalkiisoo dilay marka waa kuugu dhumi oo kaa dhumi marka waxaan leeyahay dagaalka joojiya ilaahay ka cabsada caqliga ha shaqeeyo miiska walaalka ku soo noqda taas ayaan idin leenahay annagoo ah odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe baaqaasna waa idin jeedihaynaa wax kale oo aan macnaha oo walaaltinimada ka baxsan ama mid midig kutaagga macnaha waxba tari mayso walaalayaalow qalad haddii si kasta u dhaca soomaalida waxay tiraa qalad waa dhacaa talamara ay kaa qallibantaa qayaas kula waxnaayaa ku badashay qaraar badan walaalaad tihiin dad dhashyaad tihiin maanta qaymeeya odayaasha dhaqanka shabeellaha dhexe waxay u taagan yihiin oo idin jecel yihiin idinkoo heshiise qaymihii idinkoo heshiisa qayme ay ku leeyihiin idinkana qayme ku leedihiin asaayiga inta u saarteen ha ku okaado walaalayaalow waxaan idiin leenahay baryo waaye baaq nabadeed waaye intaas qaata intaas qaata intaas qaata waana inaga tahay war naar alla tacbil naaraad gelaya walaalkaa dishi dhiigaad gashaba dhiig naarle lagu galaa moo jannamaa lagu galaa dhiig waxaas ka soo noqda diinta ilaahayaa hadda fidiyey sidii ma aha aqoontiyaa siyaaday wax fiiriya wacdiga culummada odayaasha wax kasta qaata ay idin jeeda isu jeedino hebelaa maantoo idiliya kanaan idili wax kala soo baxaya walaalayaalow baaqaas qaata raalli ahaada kala nabadgala annaga waxaa wax noogu yaallo oo dhag waxaa layidhi in duliir tahay ay maqal dheer tahay waxaa wax noogu yaalla idinku heshiis shabeellaha dhexe aaday isu badisaa dhibaatadeeda waa yar tahay magaalooyinka dhibka badan le ma aha walaalayaalow idinkane shabeellaha dhexaad ka tirsantihiine baaqaas qaata war naga yeela war naga yeela warkaayna waxaan ku soo gabagabaynaa warka waxaan ku soo gabagabaynaa inaad nabad nabad nabad oo soo dabaadisho guud ahaana dhegaystayaal halkaas ayaan ku soo gabagabanayaa barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga ee raadi haysanaay intaan markale kulmi doonno barnaamijkan madlamid ah sidaasi nabadgelyo
الجيل